الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم إمام الحنفاء وقائد القر المحجلين وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء وعلى من سن بسنتهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال وحديث كسديد بقولية كوبية ستيتا كم إذا كتاب كان كورمي جورك يا أحكامتيس قارهان باب عشرة النس عشرة النساء baabka ka warramaya sida quruxda badan ee islaamku uu u dhiirigeliyey ee loola dhaqmayo dumarka xaaska macnaha ninku xaaskiisa ula noolaanayo xaaskuna ninkeeda ay ula noolaanayso taasoo diin kale iyo nidaam kale oo dhigay aanu jirin oon laga helay ilaahay caqliga iyo caatifadaba ku abuuray qofka bani aadamka ah ayaa waxa uu yaqaanaa cilmiga ku munaasiba labadaa qof ee ay isku dhaqan karaan ay isku wadan karaan وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة دقال بان الرسول كلا سعني فلما قدمنا المدينة كل كان المدينة صاق الله dahabnaa linadkula sharacnaa linadkul waxaanu bilownay dahaba mar wuu tagaabay noqotaa marna bimacnaa waa gudagalee waxaanu gudagalloonu isu diyaarinay linad linadkula inaanu gallo magaalada madiina faqaala markaa rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam amhiluu xataa tadkhuluu layla ukaadiya amhiluu ukaadiya weeyo ha gelina magaalada xataa tadkhuluu jeeroo gashaan laylan wakti habeennimo ah yacni cishaa goor dambe sababta laydin leeya cagta udhiga waxa weeye likay tantashida si ay u feedhato ashacisa gabadha basaasanayd ee kolkii hore iska basiiraysnayd marka la yidhaha ninkaagii baa soo gelaya si ay isu yaro diyaariso watastaxidda almugiiba tii laga maqnaana si ay isu hagaajiso oo timaa hoose isaga hagaajiso muttafaqun calayh wa fii riwaayatin lilbukhaari riwaayada bukhaari waxay sheegaysa faidaa ataala axadukum midkiin marka uu dheereeyo dad yahow alghaybata maqnaanshaha ee xaaska muddo uu ka maqnaado falaa yatruq ahlahu reerkiisa yuu ku guuro gelin layla wakti habeena xadiidkan wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabta kula taliyuu faray markii ay dooneen magaalada madiina inay galaan iyagoo socdaal iyo safar iyo dagaal ka yimid war caawa ah gasheena u kaadiya sababtu waxa ay tahay buuhi dee gabadhii shacisada haydee basaasanayd ee markii hore aan dee wax isdiyaarinayo waxba aan aanay lahayn ila ninkeedii wa waa ka maqnaayeen ayaa tanshiid samaynaysa oo waa tanshiidku dee waa feedhashadii iyo hagaajintii timaha tan kale tastaxiddana almagiiba almugiiba tii laga maqnaa amaba wax ku sii noqdeen xagga hoose hiy alatii qaaba canha zawjuha tii laga maqnaa ayaa istixdaad samaynaysao timi hoose iyo waxba iska nadiifin marka waxa weeyaan war qofkii dumar ahaa ha ku kadinina si aydaan isu karaahiyeysan oo qofkii hadduu xaaladaasoo kale ooridiisii kula kulmo waaba suuragal in didma ku dhacdo nafsi nafsi ahaan oo naftiisi ay dido marka islaamku waxa uu diidayaa wixii dadka kala didinaya wuxuu dhiiri gelinayaa wixii isu soo jiidaya sidaa daraaddeed baa wuxuu lahaa cabdullaahi bnu cabbaas radia allaahu canhuma anigu waxa aan jecelahay xaaskayga inaan isu qurxiyo oo aan isu diyaariyo sidaa aan u jecelahay iyaduba inay sidaas oo kale yeesho marka taasi iyadoo qofka bani aadamka ah hamadda ilaahay uu ku abuurayna inteeda badani nafsi nafsiyan ay tahay oo xagga hamaddu waa arrin la xidhiidha xagga rabitaanka maskaxda iyo dareenka qofka ayay la xidhiidhaan marka haddii uu arko wax tidiya waa laga yaabaa in wixii ka kala lumaa haddii wax soo dhoweeya uu arko oo ka farxiyana in wax isugu hagaagaan sidaa awgeed ayaa la yidhi qofkii ilaa intay diyaar garoobayso ha ku kadinin adna waa kuu naxdin iyana waa u naxdin taas waa taa waa talo waayeelnimo ayuu siiyey nebi moxamed ummaddiisa marka habeen ha gelina buu xadiidkaasi yidhi habeenka xadiidkan kalena waxa uu leeyahay markuu midkiin qaybada dheereeyo muddo xaaskiisa uu ka maqan yahay iyuu ku guuro gelin habeen ee maalin ha la sugo labadaas markaa labadee midibo cibaa uu sheegay laakiin iskama hor imanayaane qofka la sii og yahay ee maanta inuu soo socdo la og yahay waa inaanu soo gelin maantee caawa soo galaa oo matal maanta waan soo socdaa buu qofku yidhi ama waa la og yahay gol haddii taa la og yahay habeenkii ha u dhigto qofka aan la ogeyn maantana caawa inuu soo gala maaha isagu ee waa inuu meel magaalada kambalkeeda a seexdo si looga sii baraarugsanaado waa nooca wey marka ereyada luqada ah ee xadiidka ku jira tamtashita iyo tastaxidda iyo waynu soo sheegnay shacita waa qofkii basaasana falaa yadruq ahlahu layla duruuqu waa guuragalka qofku uu habeenkii soconayo ama shaygu habeenkii soconayo duruuq falaa yadruq wasamaa'i waaariqi waa samadii waxaan ku dhaartibi lahayd xidiga duruuqa sameeye guurogala habeenkii ee soconaya xadiidkan waxaa ku sugan ugu horrayn oo laga faa'iidaysanayaa kayfiyada wanaagsane ninkuu isugu muslaxay ninkiiyo xaaska sidee u wada socon lahaayeen mar hadduu safarba ku maqan yahayba sidaasuu asxaabtiisana kula taliyay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa dareen wanaagsan oo labada qof ay ku wada socon karaan oo waxaa iska macruufa gabadhi intaan ninkeedii la joogin isdiyaarintu macno badan uma leh siiba markay shaqaynaysiiyo dee markay meel u baxaysa iyo laakiin isqurxin wuxuu islaamku u ogol yahay gabadha markay ninkeeda isu qurxinayso waa xariirtii iyo dahabkii ragga laga xaaraantinimeeyeyba waa loo saamaxay iyaga waaya waxaa kaloo habboon in markuu qofku imanayo uu ogeysiiyo reerkiisa goorta uu imanayo iyadoo imikana min nicam illaah ilaahay nicmooyinkiisa ay ka mid tahay qofku si uun inuu reerkiisa ula soo xidhiidhi karayo oo isgaadhsiinaya wixii la midii ay jiraan waa wada dhaqanka wanaagsan weey waxaa iska macruuf oo kale gabadha had iyo jeer marka ninkeedu uu ka maqan yahay dad qaraabada ah lagaba yaabo inay rag yihiin oo xigtadeeda abaa guriga inay ka faa'iidaystaan laga yaabaa oo haddii dee meeshu ay cidhiidhi tahay ay gurigaba iskala seexdaan dee taas oo kale did maaday ku abuuri kari lahayd haddii uu ka ugu yimaado meesha waaya adaabta dumarka loola dhaqmayay ka mid tahay taas adab darra weeye qofku inuu ku kediyo qofkii kale oo isagoon waxba iska ogeyn oo maaragtay intuu ama hinaaso ama waxuun shaydaan isu malluuqo oo si uun maaragtay ugu soo kediye qofkii isagoon waxba usoo sheegin ka dhex tooso taasi waxay keeni karaysaa inay iyaduna shakido inay iyaduna shakido ay istidhaahdo kani kumaba aaminsanaba waxaana kuba jirinna wuu kugu tuhmayba dabeedna ay kala yaacaanba ilaa labada qof waxa ugu muhiimsanay ku wada socdaan waa dareenka iyo yuhuunta iyo ammaanada iyo isulaafurnaanta taasaa la diidayaa inay dhaawacanto alcishra waa baabka u qaalisan wey ilaahay baa wuxu uhi wacaashiruuhuna bilmacruuf si wanaagsan ula dhaqma marka baabkan dheer waxa uu ka warramayaa nidaamka ugu wanaagsanee islaamku dhiga gabadha loola soconaya ama ninka ay ula soconayso waa inta nafaqada iyo cunada iyo dharka axaadiistu ay ka hadashay in ka badan ayay ka hadashay nidaamka wanaagsan ee loola soconayo وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحور يسقى ومدي سصحي أوجهينيا إن أشر الناس ضد أرضا وحوق بلايا بضا عند الله إلهي أكتيس منزلة حقا ميل شوقية ميل إستاغو يوم القيامة درارت قيامها وحوق شرية بلايا بضا الرجل نن ninkaasoo yufdii u galmoonaya ilaa mara'atihi ooridiisu u galmoonaya wa tufdii ilayhi iyaduna waa u galmoonaysaa humma yanshuru sirahaa sirteedii buu baahinayaa humma yanshuru waxa uu faafinayaa sirahaa sirteedii buu wax ka sheeg sheegayaa iyo arrimihii khaas khaas aha adaabta wanaagsan ee xadiidkani uu dhiirinayo ayaa waxa ay ka mid tahay labada qof wixii u gaara kelmadoodii gurigooda ku saabsan inaanay dadka u sheeg sheegin oonu ninkuna waxaasoo kale uga warramin dad kale gabadhuna aanay dumar kale uga warramin arrimo aada u edab darro iyo nacasimo ah weeye iyo qiiro darro ah waxa ugu shar badan ilaahay agtiisa mansilada mansiladu waa meel la istaago la isu soo taago nin xaaskiisa yufdi ilaa maraat ifdaagu waqad afdaa bacdukum ilaa bacd waa isgaadhi jidhkoodii uu isgaadhay wa tufdi ilayhi iyana way gaadhay sida gaadho way isu galmoodeen uma yunshiru siraha sirteedii buu baahinaya arrintaasi waa arrin dembi weyn waa kabiiratun min alkabaa'ir buu xadiidku ku sheegay oo macnaha asraartoodii jinsiga ahaa iyo waxyaabihii u gaarka ahaa ayaa ay wax ka sheeg sheegayaan oo dadka qaarkood ay gaadhsiinayaan waa ceeb weeye waa ammaanada la ilaalinayo ka mid ammaanada la ilaalinayo ma aha oo qura adduun laakiin aadaabta iyo akhlaaqda wanaagsani tusbix wa takuun min alaada min alamaana ammaanadii bay ka mid tahay sirtuna sirtu waxa weeyaan qofka kugu aamina inaad ku aaminto marka arrintaasi inay xaaraanta oo aanay bannaanayn ayaa halkaa ka cab calaaqaadka jinsiga ah iyo labada qof markan ay xaaladdaa ku jiraanna waa arrin aada u xasaasiya iyaga u gaara ixtiraam mudan iyo in la ilaaliyo waxaa laga warwarramin lidaalik ayaa labada qof mulaacabadooda iyo mudaacabadooda macnaha inay howlaha noocana u laa furnaadaan waxa ay ku xidhan tahay wax badan ama isu hamoodaanba ammaanada uu midika kale ka qabo laakiin haddii uu qofkani isleeyahay hiblaayo sirtaaday dumarka kale u sheegaya la sheekaysanaya ama iyadii ay isleedahay raggu u sheegi dawaaba laga yaabo qofkii inuu ka taxafudo uu ka taxafudi macnaha sibuu isaga ururin is-ururintaasina dee waxay keenaysaa in rabitaankiiba yaraado jinsigaha ilaa hadduu isleeyahay reerkoodii bay u warramaysa ama saaxiibadahe ama iyaduba ay isleeda kan ilmaadaradiibuu kaaga sheekaynayaa dee si uunbay markaa is-eryad unbay iskaga dambaynaysa waxa dhananiya macno badan ma sii lahaa waa arrimo runtii dadka aan islaamka ku dhaqmayn in fara badan naagtiioo ninkeedii ka sheekay ama arooskii aroosadii laga waraysanaya waxa calay isgalaagadayo wuxuu ku arkaya iyadiina waxay ku aragtay kan ama dumarkiia waxaa ka sheekaysa waa adab dare iyo akhlaaq xumaday ka mid tahy hadii lagu maqla in la shaabugeeyo wey taasi baa dhibkeeda le runtii waa foolxumo lagana yaabaa inay dee sii baahaan oo marka iyadii looga warramo iyana ay uga warrantay hiblaayiba way ka warrantaa dadku way isku daydaan wixii aan caaniyo nabad ahayn waa la kala qaadaabaa le waa balaayo la isqaadsiiyo marse waa laga warrami karaayo dee haddii xaaladi kalifto xaaladdu hadday kalifto oo meeshii garsoor ay noqoto iyo maxkamad hadday noqoto dee kolkaasoo kale way kalifaysaa inay wax sheegto iyadoo usluubka ugu kooban dee u sheegaysa ama isagu u sheegayo mushkiladdii haddii la xallin kari waayo gaadho cid kale dee kolkaasoo kale daruura keentay daruuraduna wixii xaalaana way bannaysaa walaakina adaruurata tuqadaru biqadariha lasii lasii badin maayo inta loo baahan inbuu qofku sheegaya hadduu toban ceebood arkay midda wax lagaga furdaamin karay inbuu sheegi ee dabada u qaban maayo sidaasibaa markaa adaabta wanaagsan ee islaamku sidaasii bay ta oo nebi maxamed uu dhiri geliya calayhi salaatu wasalaam xaaladaha qaarkood oo dhakhtarka loo sheegayaa jira mar qaadiga loo sheegayaa jira mar sodohda loo sheegi karaa jira mar sodoga mar dee marba ciddii maarayn karaysee munaasibay ku tahay illa wixii mar mar qadar baa munaasiba marna qofbuu munaasib ku yahay intaasoo dhan baa loo eegaya ceebta qofka muslimkaa mar walba in la ilaaliyo la faafinin wey waana arrin markaa iyaga laftigooda kii loo sii sheegayna ammaanay ku noqonaysa haddii waalidkii loo sheegay ama gacla dee inuu afka gacanta geliyo maaha oo qofkii kale uu ku ceebeeyo haddii qaadigii loo sheegay inuu sheegsheego ma aha haddii dabiibkii loo sheegay iyo dhakhtarkii inuu sheegsheego ma aha siday kan ammaanada ugu ahayd ayaa ka kale warka gaadhayna ammaano ugu yahay si wax loo furdaamin karo inahaasaa qaraarka mujamacu lfiqhi alislaami bisha'ni sir fi lmihani ibiya dhakhtarka iyo siraha uu isaga laftiisu hayo ayaa halkaa culimmadu ay fataawaha ka bixiyeen xaaladaha loo baahda u mooye inaanu wixii uu qofka bani aadamkaa ku arko aanu sii sheeg sheegin leanna hadduu sheego cid baa waxba u sheegay adaabta wanaagsani waa taa waad qoranaysaa waad moodgaraysanaysaa si qofba kiisa kale ugu dhaqmo ugula dhaqmo wacan xakiim ibni mucaawiyata can abiihi radia allaahu canhu qaal qultu yaa rasuula allah waxaan idhi bu ihi rasuul allow maa xaqu zawji axadina calayh midka iyo oorida xaqa ay ku leedahay waa maxay ooridiisu maa xaqu zawji axadina midka iyo ooridiisu xaqa ay ku leedahay calayhi dushiisa waa maxay idaafada dib baa loo laqbeeyaa midka iyo xaqay gabadhiisu ku leedahay noo sheeg qaala markaa nebigu waxau ihi tudcimuhaa idaa akalt marka aada wax cunto dee si iyana wataksuuhaa ida ktasayt markaad dhal xidhata iyana sii walaa tadrib ilwaj haddaad gacanta qaadana wejiga iska ilaaliya waxa kaga dhufan walaa tuqabix ha ceebaynin oo ha caayin macnaha hanasab caayin cayxunoo lafjaba walaa tahjur ha ka tegin ilaa fi lbayt guriga dhexdiisa un mooyaane bustaha ha ka qaadanin haddaad ka durkaysana guriga dhexdiisa ha ahaado waalxadiidu saxiix xadiidku waa saxiix weeye rawaahu axmed waabu daawud waanasaa'i wabnu maajah wacallaqa albukhaariyu bacda wasaxaxahu ibnu xibaan walxaakim alxadiidu saxiix adaabtaa wanaagsan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam u dardaarmayaa labada saaxiib labada sawjaynka ah ee xaaska ah markaad wax cunto sii markaad dhan xidhato dhankaa iyadana wiibi haddii ay gacani kaa dhacdo wejiga ka ilaali tudhaalo dee kula soco weeye cayda xuna iska ilaali guriga ha uga tegin hudmadaadu iyay dhaafin guriga dhexdiisa waaya sidaasi baa markaa nebigu waa waxaad arkaysaa qofkii sida naftaada aada u jeceshahay in loola dhaqmo iyadana ula dhaqan wixii naftaada aada la jeceshahay iyadana la jeclow oo nooca wey marka lasoo ururiyo sidaad naftaada uga naxayso iyadana uga nax marka waxay leedahay dhar bay leedahay oo dhuuni bay leedahay oo dhaqan wanaag bay leedahay intaba waa inaad meeshii samayda ragga qaarkood baa waxay iska isticmaalaan reerkuunbuu odhanayaa fasax baa ta heblaayo iska fasax baati suuqadan uga wax ka cuni dumarkuna waxaa macruufa marka suuqa ninku wax ka cunayo iyadii iyo ciyaalkuba inay isjiilaan jiil bay isgelinayaan macnaha way isqadinayaan biilkii ooba laga yaaba markaa inay hagbad ku gasho ciyaalkiina ay furin tidhaab ku dhuuqa un wax yaroo shaah iyo wixii la mida dabeedna iyadii iyo ciyaalkiiba ilaa adigaa lagu allabaryayay adigina haddaad meeshii ka maqnaato meelaha hilibgeed aad ka cuntay iyagii baktiye yararkii waa filf wey markaa waa inaad tidhaahdaa waan imanayaa dabeedna aad u bislaysaa ama aad dee wax la qabtaa haddii kaloo suuqa ay tahayna dee darabta aada cunaysa un iyagana qayb uga gee ila yabaylkay leeyihin waaya wataksuha ida iktasayt ku xisaabta iyada weliba dee dhowrkii biloodba lixdii biloodba ama meelahaas sanadkiiba laba jeer bay arrantee leedahay marka taana ha ka ilaawi qofka bani aadamka hay saaxiibkiisa kalaa wixii usoo kordhaa isna wuu eegi si unbuu yeegi naftuna waa iska ciyaara iska miskiinad wey carruurtaaba kugu xanaaqa markaad qaar waxu soo yimid saad mar walba labisanaysa iyadiina ay ku dul caddaatay maradii arrin wanaagsan maaha haddii aada adbini timaaddo sharcigu u oggolaaye oorida caasi noqoto in wax lagu yaro taagsiiyo gacan iyo wixii la mid ahe wejiga u ilaali taqbiix waa cayda xun caydaasii kala xun cayda qaarkood waxaa laga yaabaa inay qofka uun saamaynayso ama waad edab darantay ama qofka laftiisa cayda qaarkeedna waxaa laga yaabaa inay ama nacdal tahay ama nasabcay oo soomaalidu waa kuwa u qaba nasabcaygu inuu gabadha ay ku furantaaday qabaanba waa dhaqanka soomaalida waa siday qabaan waxa weeye haddii ninkaasi gabadha nasabkeeda caado waxay aaminsayin inay ka furantayda anaa haydaasi xumaanta ay leedahay waaya hijraanka guriga dhexdiisa un ha ahaado aayaddu hijraanka ay teegayso waa guriga dhexdiisa sidaasaa wanaagsan wa calayha an yuqaabilahaa bilbashaashati wadalaaq waa inuu weji farxadle la qaabilaayo oo haddii waxaanu hayninba nin furfuran waa inuu noqdaa oo aan mid xidhxidhan ahayn bal intuu iska dhigi karo dee siduu ilaahay u abuurayo qofka isagaa yaqaana isagu dixina iska dhigo haystabciye waaya hadalka wanaagsan iyo ammaanta islaamta ha la ogaado waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam caaisho waa ammaani jiray iyo oryihiisa dumarka o dhan waxa ugu fadli badan buu xusayay nebigu khadiija bintu khuwaylid ee marama bintu cimraan iyo aasiya imra'atu fircawn iyaduna way dhegaysanaysa markaasaa waxa uu leeyahy wafadlu caaishata calaa saa'iri nisaa'i ka fadli sariidi calaa saa'iri طacaam caaishna sida ay dumarka kale wax u dheer tahay uga fadli badan tahay waa sida raashinka isku jirka ah federetionku uga wanaagsan raashinada kale caashina dumar kale waa ka saraysa wax tirana weeye macnaheedu maaha inuu qofku idhaahdo islaantu ama way kibri ama way santaagiba haddii aada am amanto amaaniya waxaa la soo jeeda taadiibku wakhtigeeda ayuu leeyahay taadiibka laftiisa gabadha way garanaysaa ninkeedu marka uu lexejeclo u adbinayo iyo marka uu lafjab uga jeedo way kala garanaysaa mucaamalada wanaagsan mar haddii layidhi gabadhii kula dhaqma xaq miyaa loogu leeyahay inay guriga ka shaqayso karintii iyo maydhidii iyo wixii nooca ahaa madhabulxanaabila sida macruufkaa dhexdooda waxa weeyaan gabadha in aan lagu lahayn inay maaragtay shaqayso guriga caruurta haynteeda iyo jaksiinteeda iyo dhalmadiiya waxaasun mooyaane guriga shaqaalaa loo qabanayaabaa maaragtay ay ku intaasaa in badan ay qabaan laysa calى الزawjaةi cajn walaa dabk wanaxwu dalika calى صaxiixi min almadhab nusa calayhi wacalayhi akar اaصxaab waa madhabka xanaabilada sidaa darteed baa duwal alkhaliij in badan oo ka mida dowladaha khaliijka ayaa jaariyadaasi un la wadaya haddii taa la waayana mid kaleoo isaga laftiisuba dee ninoo shaqeeyay soo qabsanayaan way ka dareenba laakiin aimada qaarkood waxay leeyihin wadanka kolba lagu nool yahay curfigiisu sida uu yahay dhaqankiisu sida uu yahay hadday dumarku shaqeeyaan iyo haddii loo shaqeeyo a lagu xisaabtamo labadaba waxaa iskana macruufa asxaabtii nebiga ridwaanullaahi calayhim dee xaasku ninkeedii iyo carruurteedii iyo gurigeedii iyo way u shaqayn jirtay iyo qaraabadeeda sidaa inaguba aynu nahay waa si wanaagsan ee wixii dee aanay qaban karaynin qofkiibaa looga naxariisanaya oo ninkii ay tahay isagaa xoog leh inuu la qabto ama howlaha culus ka qaabilo wixii yaryara ay fudud ay qaban karayso ee ragga ku dhibba-a waa inay qabato waayo asmaa bintu abibakri radia allahu canhuma waxa caado u ahaa waxay ka shaqayn jirtay zubayr beertiisa iyo awrtiisa iyo xoolihiisa nebigu wuxuu ka soo horbaxay calayhi salaatu wasalaam asmaa bintu abibakr mujaahidadii weynayd iyada oo awrku awrkii beerta qodaya ama biyaha lagu dhaansanaya wixii uu cuni lahaa ee calafkiisii madaxa ku sida intay jawaal ka soo buuxisay madaxa ku sidaa ayuu nebigu asmaa binta abakar la kulmay muu canaaninin zubayr oo mu odhanin maxaa shaqaale ugu samayn weyda ama iska daa mu odhanine dee nin mid shaqadii qoyskeeda ku jihaadaysuunbuu u arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam wixii ay qaban karayso markaa lama odhanayo iyadoo halkaa gambarha ku fadhiisata eh waxba yay qabanina mid ha loo raadiyo lama odhanayo wixii ay qaban karto waa qabanaysa isaguna wuu qabanaya waa wada wada noolaanshaha wey marxaladaha la marinayo wacdiga iyo darbiga iyo hijraanka dee intaba qur-aankaa ilaahay uu kaga warramay subxaana suuraddaa suuratu nisa la ydhaha qadiyadan darbiga ama gabadhii oo la garaaco waa haddii ay wax anfacayso haddii laakiin uu ka darayo garaacaas garaac horta markiisa hore waajib maaha waa mubaax wax sharcigu baneeye wey hadduu mubaax yahay mubaaxa waxaa lala yimaadaa markuu faa'iido keenayo mubaaxu marka uu ka darayo lalama yimaado lidaalik buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam asxaabta ku yidhi iyadoo dee qur-aanku soo degoo la yidhi wadribuhunna garaaca la yidhi dumarka ayuu yihi dumarkaa garaacina rasuulku sala allahu calayhi wasalam kolkaasaa cumar binu khadaab baa yidhi dee islaamihii waabaad nagu dhiilisay intii aad tidhi yaan loo dhowaanin mid waliba laydh casbay soo shidatay mu odhanina cafwan ee waxaan leeyahay wuxuuna uga jeedaa un dee way nagu adkaadeen wuxuu uga jeedaa way nagu adkaadeen buu cumar de waaya haddaba bal wixii idiin muuqda dee idinkiiyo xaasaskiinu kala yeela buui maxaa aniga i eersanaysa qaarkood baa markaa gacan saaray dumarka dumarkii baa soo ashkatooda guriga nebiga ku wareegay calayhi salaatu wasalaam kolkaasuu nebigu uhi ogaada waryaareen war dumar baa soo ashkatooday aqaladii nebigaa lagu wareegay waxaan idiin sheegayaa laysa ulaa'ika bikhiyaarikum kuwaa dumarkooda bukaasay ama wax ku dhuftay kuwa idinku wanaagsan ma aha buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam kuwa idinku wanaagsan ma aha wakhtigan iminka aynu joognana dumarka siiba magaaladu dee marmarsiyaabay ka dhiganba hadal baaba la isku haystay haddii aad gacanta fiiqdo dee waa horaybaabay kasii qaadan doonta alaabteeda marka haddii kee uu keenayo gacanqaadkii in marmarsiyihii lagu samaynayey uu weynaado dee waabaad iska daynta yuu dudmo keenin garaaci hadduu dudmo keenayo hadalkiina ay iska wadwadataana ay kugu joogayso oo aad tidhaahdo wadribuhunna baa la yidhahd liqsiisay carrawdo oo ka sheekeen dee iska hugso alla iska hugsado waayo wixii haddii uu mubaax yahay maxaa faa'iide waa ina jaca bay idhahdaan ina jaca ay nafaca hadduu darbigu wax anfacayo wey iyadoo dee la ogsoon yahay waa in wax badanna inaanu ahayn oo wax yeeli kara qof وعan jaabir bni cabdilaahi radia allahu canهuma qaala kaanat ilyahuudu taquul nimanka yahuuddii waxay odhan jireen kaanat waxay ahayd alyahuud nimanka yahuudda la ydhaahdo taquulu waxay odhan jirtay yahuuddu إidaa ata arajulu ninku marka uu tago imra'atahu ooridiisa min duburihaa sii jeedka fii qubulihaa isagoo xubinta taranka uun uga tegaya haddana markuu sii jeed ugu tago kaana alwaladu axwala ilmuhu wuxuu noqdaa mid cawaran oo indha kala maroora dicaayaddaasay faafiyeen fa nasalat waxa soo degtay aayaddan qur'aanka ah ilaahay baa wuxuu yidhi nisaa'ukum xarfun lakum dumarkiinnu waa beer ayay idin yihiin fa'tuu xarfakum annaa shi'tum kayfa shi'tum wa min ayi jihatin shi'tum waxa aad dumarkii uga tagtaan jihadaa doontaan beertiina uga tagaan xalaal bay idinti mar haddii aanay duburta ahayn muttafaqun calayhi walafdu limuslim nimankaasi sidaasay odhan jireenoo yuhuuddu dicaayadahaasay iska lahaayeen qofku haddii wejigan mooyaane dhinaca kale uga tago meel aan caadi ahayn oo isagoo hadda xubinkii uun abbaaraya haddana haddii uu dhinacaa dambiya wax ka dayo waxa dhacaya bay idhahdeen ilmaha meeshaa calool galaa mid indha kala wareegsan ayuu noqonayaa oo indhihiisu kala jeedaan nimankan la yidhaahdo ansaartuna waxa ay dee isdhex teganaayeen yuhuudda waxay u arkayeen dad ahlulkitaab ah oo laga qaadan karo aqoon diineed berigii hore saa darteed baa wixii ay yidhaahdaan ay dhagaha u dhigi jireen marka arrintaasi way saamays way saamaysay aayaddana ilaahay uu soo dejiyo o yidhi dhan walba waa fasax beertiisa qofku wuu iska beeran karaa dhinacuu doonana waa ka soo geli karaa mar haddaanay xayd waktigii xaydkana ahayn duburtana uu iska ilaalinaya intaa wixii ka soo hadhay waa mubaax iyaguna waa yuxarifuuna alkelima can mawaadicih hadday kitaabka ka wariyeen kutubtoodana oo beenuun sida ilaahay uba uu ka warramay wa minhum fawaylu liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydihim uma yaquuluuna hada min cindi illah liyashtaruu bihi amana qaliila sala allahu calayhi wasalam iyo qur-aanku sidaa ay sheegeen ayuunbuu cilmigan caafimaadkee cusubina uu ka markhaati furayaa wax mushkiladii inaanay lahayn midna wax dhibi inaanay ku jirin marka maqaasidii iyo ujeedooyinkii guurka ayay ka mid tahay loo guursanayay iyo ooridii inay noqoto beer waxaynu ka fahmaynaa halkaa sababta ninkii loogu banneeyey dhowr dumar ah iyo sababta iyadii loo yidhi mid qurayay dhaafi inta nin quri qabo ku labaad uma tegi karo ayaad ka fahmaysaa meesha waa beer waa weel weel qura waxyaabo kala duwan lagama shubo laguma shubo laakiin weel qura haddii wax laga shubayo dhowr weeloo kala duwan waa lagu shubi karaa haddii laakiin weel qura dhowr shay oo kala duwan la isugu geeyo dee way isla fasahaadayaan marka dee waa beer saas farqigaasay u kala duwan yihin isna shinni buu sidaa iyaduna waa weelkii wax lagu beerayay shinnida dhowr beerood waa lagu saydi karaa laakiin meeshan wax lagu beerayo dhowr wax lag la iskuma dari karo oo isla kharidnaya an ibn aba marka adaabta wanaagsan halkaa waxaad ka aragtay in aanay wixii aan waxyeelo lahayn kayfiyadii iyo ficilkii aan waxyeelo iyo dhibaato ku keenayn qofka dhinac xaaraani inaanu jirin وعn بن عabاasi رadي الlaه عanهuma qaala qaala rasuulu الlahi salى الlaهu عalayhi waslم nebigu waxa yihi isagoo ka warramaya aadaabtii galmada la xidhiidha iyo qoysasku sida quruxda badan ay u wada dhaqmayaan low أna أxadaكm midkiin إida araada marka uu doono an yأtiya أhlah inuu xaaskiisa u tago oo u galmoodo midkiin marka uu doono qaala hadduu yidhaahdo bismi illaah allaahumma jannibna ashayطaan wajannib ashayطaana maa rasaqtana ducadaa hadduu akhriyo fainahu arrinku waxau yihi in yuqadar haddii la qadaro baynahumaa dhexdooda walad fii daalika galmada ah haddii walad u calool galo oo ilaahay walad qadaro lam yadurahu ma dhibo ashayطaanu ma dhibo abadan weligiiba ilaahay baa shaydaanka ka ilaaliya ducada macnaheeduna waxa weeyaan bismi illaah ayaan hawshan ku bilaabay allaahumma yaa allah jannibna ilaahayow naga durki ashaydaana shaydaanka naga durki oo annaga iyo shaydaankana kala durki soo dhowaanshihiisu khayr ma lahaye wajannibi shaydaana shaydaanka waxaad ka fogaysaa maa rasaqtanaa wixii aada nagu arsaaqday ubada ubadka iyo galmada iyo hamadayada iyo hawshayada ilaahay ow kaa ka foge annaga na na kala foge alaabtayadana ka foge ehelkayagana ka foge meel shaytaan soo galay malag iyo wixii khayr loo dhami uu ka durkaya ilaha halkaa naga foge ducadaa wanaagsan waa ducooyinka soo galaya waqadimuu lianfusikum naftiina wuxuu horumarsada baa ilahay ui cinda aljimaac ducooyinka la akhriyayay ka mid waa aadaabtii weeye aadaabtii waa min aadaab sunnatu min aadaabi اljimaac marka halkaa waxaa xadiidku uu leeyahay dee inay ninkii xaggiisa u socoto ayaa laga fahmayaayoo midkiin markuu galmada samaynaya hadduu ducada akriyo dee iyadiina wax ka manciyaya lama hayo wayse sii kabigun waaya dikrigaasi waa waktiga howlaha ay bilaabayaan weeye cinda aljimaac cinda la yidhiyaa waktiga bilowga waa duco barakaysan oo ilaahay aqbalayo oo la rajaynayo midho wanaagsan inay ka soo baxaan wixii ubadka shaydaan lagaga ilaalinayo arrin weyn oo wanaagsan weyn wayabqaa maxfuudan masuunan min ashayطaani الrajiim sidaa darteed baa maryamo hooyadeed ducadan oo kale qur-aankuu ka warramay inay ilaahay ku magan gasho wainii uciiduha bika waduriyataha min الshayطaani الrajiim waxaan ilaahayow kaaga daynayaa inanta iyo ubadkeedaba ilaahay inantiiyo ubadkeeguba magantaabaan ka dhigaya shaydaanka inaad ka ilaaliso ilaahw labada inantaa iyo ubadkeedaba shaydaanka ka ilaali ilaahayna waa aqbala wuxu uhi fataqabalahaa rabbuhaa biqabuulin xasan waanbatahaa nabaatan xasana wa kafalahaa zakariya ilaahay baa u aqbalay markaasay kortay koritaan wanaagsan shaydaanku ka haryaaba qofka caqliyadiisa iyo caafimaadkiisa iyo jirhkiisa iyo ruuxdiisuba u koraya biidn illaah marka sababta la helo wixii loo sabab noqon lahaa meesha way ka baxayaan halkaa waxaa ka muuqda shaydaanku ma dhiba haddii uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inuu shaydaanku dhibi karo qofkii a meeshii aan wax digriya lagu haynin wuxuu nebigu xusay qof kastoo bani aadami markuu soo dhasho inuu gujinayo jug buu siinayaa gacanta oo uu ku gujinayaa shaydaanku ilaa maryamo iyo hooyadeed ducadaasaa ilaahay u aqbalo uu ka dayray marka si bal wixii uu samayn lahaa uga yaraado ayaa halkaa laga arkaya waaya wاdaakiriina allaha kaiira wاdaakiraat iyadiiyo isagiiba labadaba dikriga waa lala doonaya sida aayaddaaba ilahay uu ku dhiirigelinayo dikrigu isagoo quran maaha adikru اmadkuur laysa waajiba waajib maahe waa sunna wey waxaad halkaa ka arkaysaa kan dulligaa ee la yidhaahdo shaydaanku qofka bani aadamka inaanu ka dhammaanayn wuu ku lifaaqanya wuu daba rooraya ay lagu saliday weeyo ilaahay nagu imtixaano hadduu wax cunayo waa ag taagan yahay hadduu masaajidka gelayo waa ag taagan yahay hadduu salaad tukanayo waa ag taagan yahay hadduu dhimanayaa shahaadadiibuu seejinayaayo waa ag taagan yahay hadduu galmo samaynayo waa ag taagan yahay galmadii xalaasha ahayd buu ka ag dhammaan laaya tu xaaraana dee isagaaba ku abaabulayba taa agaasimaabuu ka yahaye ee tan laga hadlayaa waa tii xalaashahay taasaa la leeya ilaahay ka dayro waaya qofka markaa fatinka ah ee fariidka ahi cadowgaa aad buu uga baraar uga feejigan yahayoo huduu xidrakum buu ku dhaqay ku dhaqmaya feejignaantiina qaat dabeedna meel walba fuluuska ka xidhaya guri walba markuu galo uu ka xidhanaya uu ka xidhanaya si aan ula soo wadaagin markaa dee waxa le ushaarikum fi lamwaali walawlaad ilaahay baa wuxuu markii uu dee ballanta qaaday ee uu isxariifiye shaydaanku isagoo ilaahay hortaagan kol haddaad inacdasho aniguna kaa sababtiisa la ii nacdalayo aadama awlaaddiisuman karkaarka weydaarin buu ballan ku qaaday de ilaahayna wuxu uhi waxaad doonto sameeyo ciidankaaga ee fantariga ah iyo kalugta aba ku weerar washaarikum fi lamwaali walawlaad adduunka iyo ubadkana la wadaagso marka adduunkiibuu la wadaagsanaya raashinkiibuu la wadaagsanaya ubadkiibuu la wadaagsanaya wixiisa u wadaa saasay kare ku dhacday marka dee ubadkii digriga lagu bilaabay iyo iyo kuwii degdega lagu bilaabay dee isku derajo maaha iyo isku dareen toona labadaasi waa kala duwan yihiin waan abi hurayra waa adaabtii baynu wadnaa markaa oo u baahan runtii dee qofka muslimka ah axaadiidta rasuulka waa xikmad weeye inuu maaragtay ka faa'iidaysto oo usluubkii loogu talagalay uu isticmaalo nasku waxa uu qiime leeyahay oo qiimo kuu samaynaya ama sidii loogu talagalay aada u fulinaysa markaad ku camal fasho وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحويري إذا دعا الرجل منكم مركا ويره امرأته حاسكيسة إلى فراشه marka uu gogosha ugu yeedho isaga oo doonaya inuu hawl fuliyo fa'abat ay diiddo an tajii'a inay u timaaddo ayay ku gacan saydhow waxay leedahay daah fadaata markaasuu waagu u baryey qadbaana isaga oo cadhaysan haddii arrintaasi ay dhacdo lacanat almalaa'ika malaa'igtaa nacdalaysa oorida ah xataa tusbixa jaray waa baraysato ilaa intay ka waabariisanayso malaa'igtu ooridaa iyadaa nacdal bay ku daldalaysa muttafaqun calayhi walafdu lilbukhaari walimuslim muslim waxa uu isagu soo saaray kaana aladii fi اsamaa ilaaha samada ku sugani wuxuu noqonayaa saakitan calayha mid u cadhaysan xataa yardaa canha ilaa uu ninkeedu ka raali noqonayo ilaahay baa u cadhaysnaanaya ama jamaca xagga sare ku sugan baaba u cadhaysnaanaya haddii mawsuulku ilaahayna waa lagu fasiri karaa jamacaas de riwaayada hore malaa'ig bay sheegtee malaa'igtana waa lagu fasiri karaa waaya xadiidkana waxa uu tusinayaa xaqa ninku inuu weyn yahay xaqa ninku inuu aada u weyn yahay markaasa dabeedna nebigu wuxuu uhi ninku isagoo galma doonaya xaaskiisa markuu heblaaye kaa la yidhahday diido ku gacan saydho ee u cadhoodo cadhadaasina kuwaa berisato malaa'igtii ilaahay baa la cadhaysa ama ilaahay baaba isna u cadhoonaya iyada xataa yarda canha ilah u ka raali noqdo waa arrin adag dee wuxuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam intii uu dhaartay kadib laa tuaddi almar'atu xaqa rabbiha xataa tuaddii xaqa zawjiha gabadhu xaqa ilaahay ma dhammayn ma gudanayso ilaahay xaqa ninka gudato walow sa'alahaa nafsaha wahiya calaa qatab lam tamnac haddii uu dee wax ka doonana qatabba ha ku sugnaato awr dushiiba ha fuushanaatee waa in ay ka aqbasha macnaa sharcigu wuxuunu tixgelinayaa uun diidmadaa qoyska kala diri karta iyo marxaladaasoo dee ninkiina si uu xasaasi isaga yahay asturnaan iyo dhowrsoonaan u baahan yahay diidmada ay diidaan meel fog macnaha diidma ay aqalka u diidda iyo raashinka u diidaba way kasii daranta meel fog bay kaga dhacaysa arrintu waa haddii sabab la-aan ay tahy sabab la-aan haddii ay tahy nacdal wixii lagu mutaysanayaana waa dembi weyn haddii sababi jirto dee way ka qancinu hadduu ku qanci waana dee isagay u taallaa wax nacdaliina ma jiraan daahir baan ahay maalan way dhashayoo caafimaadkeedii baan hagaagin cibaado waajiba bay ku jirtaayoo way sooman tahay meelaan munaasib ahayn baa la marayaayoo shaaric ahoo inta khatar khatar cadiima ama safar baa lagu jiraa ama gaadhigaa la meelaan dee marwo iyo oori mudan munaasib ku ahayn ayaa la maraya waxaasoo dhan sabab bay haysataa marka hadday tiraa war caafimaadkiila wax siiy war cibaado farala baan ku jira war kalaan ku jiraa un bay odhan hadduu ku qanci waayana isagaa gef kale wax nacdaliina ma jiraan isagaa markaa khalad kale laakiin ha qanciso oo xaqiiqada ha u sheegto inay been u sheegtana ma aha oo taa laftigeedu dee waa xaaraan kale iyadoo ama aan soomanayn hadday tiraa waan soomanayn ama daahira hadday tidhaahdo waa nijaasaysta de waa been xaqiisii bay been ku hor joogsatay wax xoolo uu leeyahay been kaga qaaday ayuunbay kaga ka dhiganta markaa kolka hoos loogu sii dhacdhacaa arrimuhu garawshiiyo la-aanta ayaa iyada lagu diiday dee waa cinaad cinaadka waxa la idhaahdo laa siyama waxa uu kuleeyahay shaarixu laa siyama arajulu shaab ninka dhallinyaradaana arrinkiisu waa si khatar badanya فإن الرجل لا سيما الشاب إذا لم يجد حلالا أقواه الشيطان بالوقوع في الحرام فضاع دينه وخلقه وفسد نسله نسله deni kii dhallinyarada hamidahay si hadday iyadii diido shaytaankii inuu ka faa'iidaysto laga yaabo sinaba inuu ku rido dabeedna cudurro uu soo qaado ayaaba suuragala marka asturnaanta waa inay kula dadaasho waxaad arkaysaa qur-aanku markii uu ragga waajibkooda sheeguu yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wabima anfaquu min amwaalihim iyadiina waxaa la yidhi fasaalixaatu qaanita oorida wanaagsani waa ta aqbalkeenka ah ilaahayna ka aqbashay amarka ninkana ka aqbashay arrinka labaadee lagu ammaanay waxa weeye xaafidaatun lilgayb inay wax ilaalinayso aqbalkeenna inay tahay ammaanadana ilaalinayso dee isaguna wixii khayr ay soo jeediso iyadu soo jeedin bay leedahay isaguna waxa uu leeyahay amarkii kama dambaynta ahaa wixii arrin wanaagsan ay keentay isna wuu ka aqbali laakiin dee labada arrin baa kala miisaan roon oo iyadana waxyaabo aan loogu turayn loogu garaabayn baa jira isna waxaan loogu garaabayn sida haddii uu yidhaahdo adduunku ma hayo halkaa ii fadhi aan looga yeelay iyaduna amarkaaga qaadan maayo ee waxa waxaan doonaan yeelaya laga yeeli maayo isna labadaa arimood inay ilaaliso wixii waajibaytay inay ilaaliso iyo inay arinka aqbasho wax weyn weyn ninku gabadhe marka uu idhaahdo heblaayey sidaa yeel ay tidhaahdo waaye ilaa idankii aanay yeelinba hadday doonto ay tidhaahdo waaye karkuba uu ka degaya odakaa iska nafisayba hadduu neerfoos ahaa ama cadhadiisu badnay oo dhowr jeer waa yahay waaye hebelow tidhaahdo hebelo waayahay dee aan jees jees ahayn ee runa uuba iska nafisayaaba waxaa xadiidka aynu ka faa'iidaysanay qofku hadduu macsiyo ku dhaco in la nacdali karo dee waa kii mararka qaarkoodba dee nusuusta way kusoo aroortay qofka caasiga in la nacdali karo lacana allahu saariq buu nebigu lahaa yasriqu lbayda fatuqtac yadu allaha nacdalo tuuga tuuga ka la idhaahdo allaha nacdalo tuug gaara maaha laakiin waa qofka tilmaantaa ku sifaysan oo dhan waayo wax yar buu xadaya markaasee gacantiisii dhammayd la jaraya wuxuu wax wax qiyaasi karaba maaha waa nacas xuno markaa nebigu u nacdalo xadiidku firaash buu sheegay oo dee waxaa laga ixtiraasayaa marka firaashka la leeyahay waa meeshii diyaarka ahayd ee loogu talagalay halkaa waxa aad ka qaadanaysaa dee iyadiiba xaq bay ugu lahayd galmada haddii uu galmoon kari waayana horeynu usoo marnay inay fasakhanayso hadduu ka dhaarto afar bilood muddo ka badan inaanu u galmoonin oonu u tegin qaadigu inuu ka furaabuu xaq ee xaq u lahayd haddii iyaduba arrimaha ay xaq u lahayd dee sida xaq buu leeyahy waktigay kari karayso een kadee jirin muddada laga dhigaya iyo qaarba waxbay sheeg sheegaanoo mucaamaladaa jinsiga ah muddada intee leeg bay noqonaysaayoo qaarba wax sheeg sheegeen laakiin waa sidii la isla afkartee la isla jaan qaadi karo وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن وحأوا نعضلي نبيه الواصلة تتمها حريرسة والمستوصلة يوتا لا إيسما يو إحريري والواشمة يتمد مديسا جرك والمستوصمة والمستوشمة iyata iyaduna la ii mudmud aniga muttafaqun calayh aadaabta wanaagsan dee soo aragnayoo ooridu waa inay ninkeeda isu qurxiso taa isla garanay laakiin waxaa dariiqa dariiqatu taziin ama siday isu qurxinaysaa an takuna mubaax waa inay tay waddo bannaan sharcan sharci ahaan siday isu qurxinaysaa iyo camaliyaatu tajmiil waa inuu yahay wax bannaan oo sharcigu ogolyahay laakiin dariiqo aan bannaanayn maya marka halkan waxaa la diiday inay gabadhay tinaheedii xidhiidhiso tinaheedaa gaaban marka qaar waasiladu qaar kalea lagu soo xidhiidhin jiro markaasaa loo muujinayaa inay tima dheeryihin dee kii artificialkaabaa la mida timihii artificialkaa ee la gashanayay un dhakada hadday timo dhaaldheer iyadoo afrikaanadaba iska dhigaysaa inay tahay noocii timaha dheeraa markaasay xabad gashatay ee dhan walba ka laalaada tan xidhiidhinta waabay kasii daran tahayba waxba laga yaabaa dee goordhow inuu ninkii ku guursado oo waxyaabaha maaragtay qurxinaya ay ka mid ahayd oo hadhowto marka ay dhigatana dee la kala tagaba marka khatarteeday leedahay waxay kala eri karaya washmigu waxa weeye qofka oo jirhkiisa ciridkoo la mudmudo waa noqon kartaa oo gabadhii ciridka casay ay madoobeynaysa intay dhakule wixii lamida ku shubto etoobiyaankaa sameeye marar badan ama tii ciridka madoobeydna ay casaynayso qofba ilan dhan buu ukacaaya mararka qaarkood waa adiga arkayoo dadka qaar baa jirhka mudmuda oo magac iyo wax ay jecel yihiin iyo wadno iyo wixii lamid ah ku sameeya dariiqana camaliyadaah magacdaadu qofku gacantiisaa ku qori karaa ama laabtiisa kuwan tiimamkan ciyaaraha u waashay iyo dabacarra dadka heesa iyo dadka ciyaara iyo magaciisa laga yaaba inuu laabtiisa ama dhabarkiisa iskaga qoro ama sanamkuu caabudo magaciisa isku qoraanba marka dariiqada noocaas ee qofkii intoo la mudmudo irbad lagu mudmudo wax lagu qorayo jirhkiisa ama ciridkii la bedelayo waa iyaduna xaraam wey waa wax uu nacdalay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa arrin xaaraana kol haddii nacdalba uu tuuray nebi maxamed arrin nacdala wey kolka dadkan had iyo jeer ka shaqeeya koofeerada waxaan la idhaahdo malaa waktiyadan dambena waaba mushkilad ijtimaaci oo soo korodhay baynu odhan karnaa mushkiladaha bulshada haysata ayay koofeeradaasi ka mid yihiine waxaynu ku talin lahayn dee maamulkooda inay saxaan oo dabagal lagu sameeyo oo aadaabta iyo akhlaaqda la ilaaliyo dumarada ka shaqaysta laftigooda dadka ehelka u ahayna inay ballo eegaanoo wixii xun ay ka reebaan oo qofkii wixii xun loo diido waa la qurxin karaa gabadhii hadday aroos tahay iyo hadday ninkeedii isu qurxinaysaba laakiin waxa lagu qurxinayaana waa inuu yahu xalaala meeshuna meel hagaagsan waa inay tahy meeshuna dee gurigeedii haddii gabadhii loogu tago oo ama loo xinaynayo ama timii loo hagaajinayo ama jidhkii loo wanaajinayo oo gurigeeda dhexdeedii ay oo ay asturan tahay ama tan wax hagaajinaysa gurigeeda dhexdiisii ay dariiqaduna saxta wax dhibi ma jiro dariiqadii waa mashruuc meeshiina waa meel hagaagsan aadaabtii iyo akhlaaqdiioo la maraya laakiin kolka gabadhii lasoo qaawinayo timi intoo la qaawiyo laabtii ilaa xaggan la qaawinayo ee haaf loo gelinayo ama wixii kristanku gashan jiray ee caddaaye sidaa u hayruufayey loo gelinayo meeshan dee shaarica ahee lugihii oo fidsan gabadhii kii gaariga waday oo halkaa ka arkayo gabadhii oo xinaysan oo lugihii loo fidiyey buu kii gaariga laamida marinaya halkaa ka arkaya gudaha waxaasoo kale maxay tahay marka meeshu markay xuntahay dariiqada wax loo waxaynayaana tanuu nebigu nacdalay tahay dee waa xaaraan marka haddii sidaa dakli kaga soo baxo dee qofkii dakli xaaraana buu cunaya dadkiina wuu aafaynaya wax kale iska daayoo koonfaradaasina mushkiladoodii waxay noqotay ilaa kii wadaadka ahaa ee wadaadda guursanayay ayay imika maraysaa koofeerka imari koofeerka imarioo taaj wadaadoodkiina isoo saar midkaanay mala iyaguna leeyi oo dee lacag badan baa dhowr boqol oo dollar oo dee laba bilood reerka masaariif u noqon laha intuu cusub yahay ayay leedahay igu soo facaso halkaana dee isoo maray inantii yaray marka arrimihii in la saxaabay mudan yihin guurka waxa ku darsoo waa mulaaxada muhima dumarka qaarkood baa koofeerada rag u jooga rag baa u jooga mid nin orgacabaa u joogo dumarkaa ka qayb gelaya facsidooda iyo tibo wadwadkooda iyo subxaan allah dadkii marka uu sii dhinto marka bal arrintaa haloo dhabagalo arrintaa koofeerada waxaa kaloo la ogaaday hay-aduhuna inay maalgeliyaan hay-aduhu saasay u eegayaana waa niman in leeh istaraatiijiyadii shaydaankay wataan hay-aduhu sidoodaba marka meesha ay arkaan diinta islaamka iyo usuusheeda iyo akhlaaqdeeda in laga jafayo oo xoogaa faashii ku dhacayo faashka afkana way u weyneeyaan waanay ballaariyaan si loo dumin karo oo wax weyn uu dumin karo faashka marka way maalgeliyaan iyaga laftigooda koofeer baad furanaysa ha hadday buushari furanayso gabadha iyo hadday koofeer furanayso dakliga la siinaya isku in noqon maayo waa tana la burburaya marka arintaa waa baraarujin lahay waa ka nabigu calayhi salaatu wasalaam baabkii isqurxinta u diyaargarowga ninka ayaynu marayna laakiin sidee loogu diyaargaroobaya si islaamku ogoliyao xalaala wayna oo aan xaaraan ahayn waayo inanta inaga mid a dee uma ogolin iyada laftigeedu inay xaaraan ku ceesho oo ehelkooda ay xaaraan siiso oo xumaan ay ku dhex dhacdo qofkii waa qof islaam isaga laftiisa shaydaanka in laga reebo aan lagu qaylinina dee loo naseexeeyo oo la ydhaha bal culimada weydiiyo waxaanaad ku shaqaysanaysaad ku ceeshaysa horta muxuu yahay bal hadda ka fiirso oo dee si xalaala u sax waaba laga yaabaa inay tidhaahdo mararka qaarkood de haddii taa la ii diido taa la ii diido maxaan ka shaqeeyaa inta laga shaqaystaaba waa intanaa diideen ta iskaga tag markaa waxaa kaloo iyaduna macruufa waxa la mariyo laftiisa inuu yahay wixii wax lagu cadaynaya iyo wixii kimikalka ahaa iyo wixii qofka uu xudhimayay laftiisa ayaa wax lagu qurxinaya mararka qaarkood oo qurxinta lagu sheegay waaya washribaa isaguna washri lacana allahu lacana rasuulu llahi alwaashimata walmustawshimata walwaashira washrigu wuxuu ahaa isagu taswiih tashwiih lilwajhi walyadayn washrigu washrigu waa ilkaha ilkaha oo la qoro oo macnaha tii ilka balballaadnayd ilkahay soo fiiqanaysa sidii ay dee baal wax cunaya ilkiibay fiiqaysa markaa lasoo dhuubaya iyada qudhigeed waa la diiday almuqayiraati likhalqi illaah ilaahay khalqigiisiiba qofkaas bedelaya wacan judaamata binti wahdi radia allahu canha qaalat xadartu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebigaan u imid fii unaasin dad annagoo la socona wa huwa yaquulu waxa uu odhanayuu lahaa nebigu laqad hamamtu waxaan doonay an anhaa inaan u diido ninka can ilkiilati galmada gabadhii jaqsiinaysay uu u galmoodo horidiisii jaqsiinaysay ilmaha yar inuu u galmoodo taa inaan diido ayaan doonay kiiladu waa taas fa nadartu waxaan eegay buu nebigu yidhi fi ruumi wa farisa dowladda reer dadka ummadda reer ruum la idhaahdo ee waqooyiga inaga xiga iyo reer faris oo bariga inaga xiga waa romankii iyo darshiyankii labadii qodob faidaahum waaba iyaga oo yuqiiluuna awlaadahum caruurtooda sidaa ula dhaqmaya qiilada la ilaabo macnaa carruurtiioo shaqaysa xaaska la kulmayeen falaa yaduru dalik arrintaasina may dhibaynin awlaadahum caruurtooda shay-an waxba kumay dhibaynin markaa dabeetana waxaan war kuwa kuwaasiba sameeyey iska dah macnaa daliil gaaraan kusoo degin uma sa'aluuhu nebiga waxay weydiiyeen can ilcazli qofkoo biyaha saydha faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu markaa wuxuu uhi daalika kaas alwa'du alfatiy waar waa wadigii qarsoonaa buui wadigii qarsoonaa alwa'du alkhafiy macnaha wadigu waxa weeyaan diliddii carruurta inanta la xalaal nololinayay kaasoona asturan weeye buui وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال من داوحر يا رسول الله رسول الله إن لي جارية أضون بالله أضون مركا نقل الموضة وأنا أعزل عنها ونطفضي ريد بان مركا بنانك جية وأنا عزل واكاوي عن نفسي ووقفك كيلالي وأنا أكره وحالا ديلي أن تحمل إلي أوريسته سيدا درادت بان تاو السمية بالكوار waana uriidu dee waxaanaan doonayaa maa yuriidu rijaalu raggu waxa uu xaaskiisa ka doono taana waan doonayaa inaan fuliyo uurkiina waan ka ilaalinayaa arrinkaa gaarka abaan sameeyaa bal iga waran wa ina alyahuud nimankan inkaarta qabee yahuudiina taxaddau taxaddata waa waxa uu warramay yahuuddaasina oo ay sheegtay ana alcazla casliga noocaasi ku celcelin mayne waa af carabigaasunmaa mararka qaarkood lagu wadi ko haddii kolka hore la fahmee ana alcazla magaca wax ficilada noocaasi almaw-uudatu suqraa waa xabaal nololin yar xabaal nololin yar weeye qaala markaa nebigu waxa uhi kadabat ilyahuud waa beenaalayaal yahuudda mayaga caynkaa sheegay low araada allahu ilaahay haddii uu doonayo an yakhluqahu inuu abuuro qofkan mastadacta niyow ma kari karaysid an tasrifahu inaad duwdo riximkiiba kama duwi karaysid ee waxunbaa kaa siiban kolkuu ilaahay doonayo qofkan inuu abuuro low araada allahu an yakhluqahu ilaahay hadduu doonayo inuu abuuro ma stadacta an tasrifahu inaad sarfisood duwdo ma kari karaysid buuli xadiidkaasina waa ka labaad xadiidka saddexaad wa can jaabirin radia allahu canhu qaala jaabir binu cabdilaahi wuxuu yihi kunnaa waxaanu ahayn naczilu casligaasaanu samayn jirnay ficilka noocaas calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wakhtigii nabiga dhaqankanaanu lahayn samayn jirnay siaan gabadhu u uraysan waalqur'aanu yanzilu qur-aankaa laftiisu soo degayey qur-aankii wax jidaynayay walow kaana shayun yanhaa canhu shay diidaya hadduu jiro walow kaana shayun yanhaa canhu daliil diidaya hadduu jiro lanahaanaa canhu lqur'aan qur'aankaa noo diidi lahaa walimuslim riwaayada muslim waxay sheegaysaa fabalaqa daalika arrintaasi waxay gaadhay nabiy allahi sala allahu calayh wasalam nabigay gaadhay inaanu dhaqanka noocana samayno falam yanhanaa canhu noomuu diidinoo mu odhanin ficilkaa ka hadha waxaanu ku qanacsannahay ficilkaasi inuu bannaan yahay sidaasuu yihi jaabir ibnu cabdilaahi marka labadan xadiido dambena way bannaynayaan caslinta ka horena wuxuu ku sheegay inaanu bannaanayn ama wa'di khafiya ayaa uu ku sheegay sidaa daraaddeed waxaa la qaadanayaa bay leeyihiin oo raajixa kan dambe adigu sida laysu waafajinayo jawaabahooda xagga dambeynu ku arki doonaa insha allah maadaama waktigii dhacay laakiin aadaabtii labadan qof u wada dhaqmayeen ayaa wax ka mida hoos hoosa oo arrin maaragtay qoysa ayaa la sii galay وللحديث بقية بعد درس إن شاء الله والله أعلم